bismillaahi raxmaan raxiim duur wanaagsan dhegeystaan qodobada wararka dalsan duurnimada idiin heysana waxaa ugu waaweyn
ciidanka xoogga dalka howlgallada miinosaaro ee miinasaaraysa ka sameeya waddada xidhiidhisaha deegaanada maxaasi waxay gobolka galguduud hiiraan
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland oo lagu xiray magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya
xildhibaanada golaha shacabka maanta kulan ay muqdisho ay ku yeesheen ku meelmaryihiin jihaaciyaadka hata dhowrka guud ee qaranka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo bilowda dhegeysiga dacwadda askari magaalada muqdisho ku dila wiil dhallinyaro ah gaadiileyda saagala washtaan magaalooyinka gaalkacyo garow ee ka cabanaya ciidamo hubaysan oo xirtay waddada ay waddada isku xirtaa
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo magaalada muqdisho ka daafuray wadatashi ku aadan hindi sharciyaadka ilaalinta deegaanka
dalka wasaare xamsaan bilbar oo magacaaba la taliyo sare ahna xiriiryaha guud ee horumarinta karaanka bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha suuqa xayaad market oo qayb cusub qaybta cusub ku soo kordhiyay xarumaha taleex iyo boondheer ee magaalada muqdisho
akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan dagaal xooggan oo weli ka sii soconaya caasimada dalka libiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa maalinimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha sideeda sanadka laba kun saddex iyo labaatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii duureeridu dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay ciidamada xooga dalka ayaa maanta waxay howlgallo miinooyin lagu soo saaray ka fuliyeen degmada maxaas iyo sidoo kale wabxo ee gobolada galgaduud iyo hiiraan ciidamada xooga dalka ayaa waxa ay howlgalkaas oo ahaa mid ballaaran ay ka fuliyeen waxaa si gaara u fuliyey guutada lix iyo tobanaad ee ciidanka cali bin abi daalib ee xooga dalka waxaana howlgalkaas ay si gaar ugu fuliyeen tuulooyinka kale ah ceel gorof sidoo kale ceel boori iyo sidoo kale geed koror oo u dhexeeya xadka kala qaybiya gobolada hiiraan iyo galgaduud howlgalkan ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha guutada waa lixiyo labaatanaad ee ciidanka cali bin abi daalib gaashaanleh ismaaciil cabdimaalig waxayna ciidamada ay ku guuleyseen in ay soo saaraan miinooyin dhowra halkaas ku aasnaa islamarkaana isku furaan wadada xiriirisa maxaas iyo obxo sidoo kale waxay ciidamada ay kasoo saareen intii howlgalka ay wadeen tiro miinooyin oo halkaas la sheegay inay ku aaseen shabaab waxaana saraakiil u hadlay ciidamada ay sheegeen in howlgalka ka dhanka al-shabaab uu kasii socon doono deegaano kale oo ka tirsan gobolka galgaduud iyo hiiraan waxayna sheegeen in weli ay wadaan abaabulka ay ku doonayaan inay kula wareegaan deegaano hor leh iyagoona sidoo kale saraakiisha ay sheegeen howlgalkaas lasii wadi doono ilaa inta laga saarayo shabaabka deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada hiiraan iyo galgaduud
xildhibaan ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ah ayaa maanta aan ku celiya warkaas xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa lagu xiray magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya cabdinaasir cadaale ayaa warkan faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sheegaya in isniintii xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland lagu xiray ee xabsi ku yaala magaalada mandheera ee gobolkaasi ka tirsan xildhibaanka oo lagu magacaabo yuusuf maxamed gurxan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in habeenkii labaad uu ku xiran yahay saldhig ku yaala degmada mandheera wararka ayaa sheegaya in xildhibaanka xilliga la xirayay laga soo qabtay kontarool laga raaca basaska kaasi oo sida la sheegay oo uu markaasi socdaal ku marayay gurxan ayaa loo haystaa inuu isticmaalayay kaarka aqoonsiga kenya oo la sheegay inuu ku qaatay si been abuur ah sidoo uu baahiyey waa sida ay baahisay warbaahinta dalkaasi kenya sidoo kale madaxda sidoo kale madaxda waaxda dambibaarista ee kenya kiatiri mujura oo la hadlay oo ka hadlay arinta loo haysta xildhibaankaasi ayaa shaaca ka qaaday in uu si qaldan kusoo galay dalkaasi kiyaantara majuura ayaa sidoo kale intaasi ku daray in uu wajihi doono xildhibaankani maxkamadayn iyadoo islamarkaasna maantay waa maalinta beri ah lasoo taagi doona maxkamadda si sharciga loogu qaado dhanka kalena xubno ka tirsan maamulka waa mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa haatan waxa ay wadaan dadaallo ay doonayaan in xildhibaankaas arintiisa lagu galo
maxamed cabdalle xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxay kulan ay muqdisho ay ku yeesheen ay ku ansixiyeen hindi sharciyeedka hanti dhowrka qaranka waxaa warkan faahfaahinayaa suleymaan al cabdalle
golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyey hindiisa sharciyeedka hantidhowrka guud ee qaranka oo maray akhrintiisa saddexaad hindiisa sharciyeedka hantidhowrka guud ee qaranka oo cod gacantaag ah la geliyey ayaa waxaa ka aamusay afar xildhibaan waxaa diiday saddex xubnood waxaana ogolaatay boqol shan iyo soddon sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdulaahi cumar abshirow oo maanta shir gudoominaya kulanka golaha shacabka
rabnaa inaan u codeeno warbixinta akhrinta saddexaad oo ku saabsan hinsharceedka hantiroorka qaranka inta ogol xildhibaanada in sharcigan inta ogol gacanta taaga inta ogol gacanta taaga ha la soo tiriyo dejiya xildhibaanada diidan hinsharciyeedkan inuu golaha maro gacanta taaga soo tiriya dejiya xildhibaanada ka aamusay hinsharciyeedkan hantaroorka qaranka gacanta taaga soo qora dejiya soo gudbiya howlgeenada sharafta leh bismi illahi rmaan raxiim xildhibaanada sharafta leh waxaan soo gudbinaynaa warqadda codeynta ee golaha maanta uu ku codeeyey hinsharciyeedkan xildhibaanada ka aamusay waa afar xildhibaan xildhibaanada diiday sharcigan inuu gudbo waa saddex xildhibaan xildhibaanada ogolaaday sharcigan inuu ansaxo golaha uu maro waa boqol soddon iyo shan saa daraaddeed sharcigan hinsharceedkan taroorka qaranka waa ansax wixii hadda ka dambeeya
dhinaca kalena wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya biixii imaan cige ayaa golaha shacabka uga mahad celiyey ansixinta hindi sharciyeedka hantidhowrka guud ee qaranka wuxuuna sheegay in hindisahani uu dhir weyn u yahay wasaaradda maaliyadda
ugu horeyn waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa una mahad celinayaa golaha shacabka oo runtii waajibkiisii qaran ka gutay hindiisa sharciyeedka ama xeerka hantidhowrka guud oo ka mid a xeerarka ugu muhiimsan marka aynu ka hadlayno xeerarka maamulka maaliyadda wax weynna ku soo kordhinaya hufnaanta maaliyadeed ee dalkeenna waxaan sidoo kale rabaa inaan aada uga mahad celiyo xildhibaanadii dooda caafimaadka qabta ee quruxda badan ka dhiibtay xeerkan akhriyihii hore akhrintii koobaad iyo tii labaadba waxa uu ka mid ahaa xeerarka sida weyn looga dooday xildhibaanadu inta badan aaraadooda waa ka dhiibteen guddiguna aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinayaa runtii sida quruxda badan ee waafiga ah ee ay u weeleeyeen aaraadii kala duwanayd ee xildhibaanada ka timi
maxkamadda ciidamada qalabka sidaah ayaa maanta u fariisatay dhageysiga dacwad askari ka tirsan dowladda soomaaliya oo muqdisho ku dilay wiil dhalinyaro ah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta oo talaado ah waxay bilowday dhageysiga dacwadda dil askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo magaalada muqdisho uu geystay wiil dhalinyaraha dilkaas ayaa ka dhacay degmada harkiinle ee gobolka banaadir eedeysane maxamed cabdulaahi abuukar diiqow oo ka tirsan oo ah askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa dil bareera u geystay cabdiladiif cabdulaahi maxamed oo ahaa wiil dhalinyaro ah xilli ay kubad ku ciyaarayeen qeybo ka mid ah degmada rakiinle ee gobolka banaadir xeraalyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaar ahaan xeraalye ku-xigeenka gaashaanle sare muumin cabdulaahi waa muumin xuseen cabdulaahi ayaa maxkamadda ka dalmaday in maxamed cabdiqaadir abuukar diiqow lagu xukumo xukun dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum cabdiladiif cabdulaahi maxamed waxaan maxkamadda horkeenna caddayn dhammaystiran oo caddaynaysa in maxamed cabdulqaadir abuukar uu geystay dil ulakac ah una geystay marxuum cabdiladiif cabdulaahi maxamed sidoo kale mudana guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh qodobka labaad oo ah soddon iyo sagaal ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ka hadlayo sifaalaha dembiga cusleeya eedaysanaha markuu geystay yacni dilka kow wuxuu ku geystay number one hub aan ahayn hubkii uu dowladdu ugu shaqaynayo oo isaga jeebkiisa kala yimid wuxuu yacni dembiga ku galay goobtii shaqada caadiga ee loogu talagalay normalkaa lagu ogaay meelaan ahaynin markii uu geystay dilkana wuxuu ka hor istaagay shacabkii iyo eheladiisii inay u gurmadaan cabdiladiif oo la geeyo goobo caafimaad sida uu sharaxay xeeraalihii ka horreeyey cabdiladiif waxay xabadda uga dhacday yacni sida caadiga ah la yaqaano meel haddii la gaarsiiyo goob caafimaad oo dhiigga laga xiro uu badbaadi karay suuragalheed inuu badbaado boqolkii sagaashan wuxuuse ka hor istaagay in loo loo gurmado la geeyo goob caafimaad sidaas daraaddeed wuxuu u gefay qodobkaas oo waxaa maxkamadda horteedaan ka caddaynay in uu la yimid sifahaas sidoo kale mudane guddoomiye garsooreel maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda horteeda keennay qodobka ah boqol iyo afar iyo xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo ah ka tigis goob shaqo waxaan maxkamadda la wadaagnay warqaddii hoggaanka ciidanka uu qoray bishii saddexaad ee sanadkan kana qoray eedeysanaha inuu fakad ka yahay goobtii shaqada lagu ogaayay ah shabeella shabeellaha hoose gaar ahaan owdheegle sidaas daraaddeed mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh eedeysane maxamed cabdulqaadir abuukar waxaan maxkamadda horteeda ka caddaynay qodobada aan ku soo eedeynay inuu yahay mid galay maadaama
guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute oo fadhiga maxkamadda soo xiray ayaa ku ayaa sheegay in maxkamadda ay go-aanka kiiskan ay dib kaga gaari doonto isla markaana go-aanka ay shaaci doonto maalmaha soo socda
gaadiidleyda saa kala goostaa magaalooyinka gaalkacyo garowe ayaa ka cabanaya ciidamo hubeysan oo xirtay wadadaas ku xirta magaalooyinkaas gaadiidleydina aad u fara badan oo xamuul ka soo qaaday magaalada boosaaso iyo weliba sidoo kale garowe iyo magaalada gaalkacyo ayaa ka cabanaya isbaare ay dhigteen qaar ka mid a ciidamada maamulka puntland oo sheegay inay ka cabaneen mushaar la-aan la soo daristay bilooyinkii ugu dambeeyey lama ogaa sababaha dhabta ah arrintan ka dambaysa inkastoo ay sheegeen ciidanku inay mushaar aysan helin ciidankan ayaa la sheegay inay la wareega kastamyo ku yaala magaalooyinka garowe ee gaalkacyo iyagoona ciidankii canshuuraha halkaasi ka ceeriyey ilaa hadda kama aysan hadlin maamulka maamulka puntland ee ku aadan qabshashada ciidanka mushaar la-aanta ka cabanaya kastamadii ku yaala magaalooyinka gaalkacyo garowe ee sheegeen ay mushaar la-aan afar bilood iyo inka badan iyagu aysan wax mushaar ah aysan ka qaadin ciidan maamulka puntland
saameyn kasta qof kasoo diran karaa gaawey shan habeen afar habeen xanimaan oo xamuulah oo safar u socday oo meesha u socday maaha meel kale lagu haysto caqabado badan bay isu wataaya weliba dee qori lagu haysto walaalow xisbada iyada gaadi badan baa ushaqeeya ilaa lix gaari gaaraya bishii waxay u safraan gaariga u yar lix jeer buu rarka keenaa oo saasaan kasoo qaadnaa rarka raashinka noocyadiisa kala duwan iyo bagaashka noocyadiisa kala duwan gaalkacya koonfurta gaalkacyaan geynaa kabacdina qudaari baan kasoo qaadnaa gaalkacyo oo geynaa garowe qardho boosaaso iyo intaa udhaxaysa wadan dee waa nin waa nin aan meesha u socday rarka waday aan joogin meel kale lagu haysto gaari xamuulah waktigan hadda lagu jiraan ay aan aada u dhibanayn oo dad iskala daala dhacaya nolol maalmeedkoodan iska ahayn oo shidaalada nagu kacay iyo duruufo badan oo nahaya awgeed aan baabuurtii dalkii loogu talagalay sadaan ahayn aan soo saarnay oo awba aan dhib ku qabnay socodkiisa iyo taagnaasha noogu sii dareya marka sidaana weyn bay meel kasta noo geysanaysa hadday taayar tahay hadday bir tahay meel kastaba waxyaala naga soo gaaraysa lafteeda dad rufaysan oo dee wadankii ay u socdeen aan tegeyna dee saddexa lagu haysto dee weliba qori meel qoriyo yaalliina lagu haysto oo aan dee jiif iyo joognida waa keenay dee waxyaro baan nahay wallahi taariikh ahaan hadda tii ugu dambeysay oo dhacda ee- ee tan ka horreysay waxay ka dhacday daalkaca iyo karsanka balaabaar sidee tobanka bishii toddobaad bay ka dhacday sidaas oo kale iyadana afar iyo labaatan saac bay haystay kuwaas ee, em, aduu afar saac ka dhacay waa kale laga- waa laga qaaday wallahi caadooyinkan waa iska
suuqa xayaad market oo ayaa qeybo cusub kusoo kordhiyay xarumaha taleex iyo boondheer ee muqdisho waryaga ilkacsi ayaa warkan faafaanaya guuleysa qancinta macaamiisha ka adeegta dhammaan faracyada kala duwan ee suuqaasi ayaa waxay daafurtay qayb cusub oo loo gaar yeelay dhammaan qalabka farnejeriska iyo weliba decorationka qaybtan cusub oo laga hirgeliyey xarumaha boondheere iyo taleex ayaa laga heli karaa khasaaladaha filinjeerada elektaroniga noocyadiisa kala duwan qalabka lagu qurxiyo xafiisyada iyo weliba guryaha hay-ad market ayaa diyaarisay qayb hoose oo laga heli karo dhammaan agabyada aan kor ku soo xusnay axmed xaaji ibraahim xaaji macquul oo ka mid ah maamulka sare xayaad market ayaa wuxuu sharxaad ka bixiyey qaybtan cusub oo ay suuqa ku soo kordhiyeen iyo adeegyada laga heli karo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo macaamiisha si joogtada ugu taxan ee ku xiran xayaad market qeybihiis kala duwan buulxuubey taleex bondhere waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin booqashada mar walba aad soo booqatiin xarumaheenna waa idinkaa mahad celinayna intaas kadib waa mar kale iyo xayaad market oo idiin soo kordhisay qeyb cusub iyo qaab standard cusub oon hore loo arag taasoo idiin soo kordhinay qeyb u gaar ah qalabka farnejeriska isku dhaha si guud s- haddii ahaan lahayn fadhiyada xafiisyada agabka loogu talagalay idiin soo kordhinay waxaan kaloo ka marnayn meeshaas qaybtaas gaarka ah decorationka agabka guryaha lagu qurxiyo iyo carpetiska ayagana kama marno waxaa kaloo aan ka marnayn electroniga waxaad ka heli kartaa marka xarumaheena weliba si gaar waxaad uga heli kartaa xayaad taleex iyo waxaad ka heli kartaa boondheere marka waxaan leenahay macaamiisheena een, soo gaara xayaad market oo ka faa'iidaysta qeybaha cusub oo mar walbaba xayaad idiin soo kordhinayso een, idinkana aad iyo aad umahadsantihiin maamulka xayaad ayaa hoosta waxa uu ka xariiqay in ay sii wadi doonaan horumarinta suuqaasi cabdifataax muun warbaahinta dalsan
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dagaal xoogan ayaa weli ka sii socda caasimada dalka liibiya ee tripoli dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafado ka mid ah magaalada caasimadda waa dalka liibiya ka u dhexeeya laba ciidan oo gacansaar la leh dowladda ka talisa dalkaasi ee fariisiinka u ah magaalada caasimadda ee liibiya ee tripoli afar afar afartan iyo afar oo ka tirsan ciidanka ilaalada iyo weliba kuwa gacansaarka la leh xogaga ku sugan magaalada tripoli islamarkaana taageera dowladda liibiya ayaa isagu horyimid xaafado ka tirsan magaalada liibiya caasimada waa dalkaasi ee tripoli lama oga sababaha dhabta ee ka dambeysa inkastoo labadan ciidan ay ka wada tirsan yihiin xogaga taabacsan dowladda islamarkaana dagaalka kula galay khaliif xaftar meelo badan oo ku yaala dalka liibiya islamarkaana kadib iyagu ay tan isku haystaan qeybo ka mid ah magaalada liibiya lama oga sababaha dhabta ee ka dambeysa isaashadan labadan ciidan ee ka wada tirsan islamarkaana taageersan dowladda fadhigeedu yahay magaalada caasimadda waa dalkaasi liibiya ee tripoli liibiya horey waxaa uga dhacay dagaalo dad badan ay ku dhinteen tan iyo markii la dilay madaxweynihii hore dalka liibiya kornel macamar al khadaafi
dhegeystayaal guud ahaan warkii duuraad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waanagita
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel